wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed ayaa sheegay in howlgallo ay ciidamada dowladdu sameeyeen lagu burburiyey toddobiyo toban unug oo qas ka waday magaalada muqdisho tobannaan qofna la qabtay wasiirka ayaa hadalkaasi ka sheegay kadib markii kulan gaar ah oo amniga ku saabsan uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid waryaheena saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay kulanka oo ahaa mid socday saacado badan ayaa xalay waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cadaaladda garsoorka ganacsiga iyo taliyaasha ciidamada iyo maamulka gobolka banaadir waxaana si baaxadle loogu lafaguray sugidda ammaanka magaalada muqdisho iyo horumar laga gaaro dagaalada ay dowladda kula jirto kooxda al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeed lasoo saaray shirkaasi kadib kulanka ayaa waxaa looga dhegaystay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed macluumaad la xiriira dagaal ay dowladdu kula gashay gudaha magaalada muqdisho kooxda al-shabaab iyadoo sida la sheegay isbuucii lasoo dhaafay lagu guulaystay in amniga magaalada muqdisho laga dareemo xasilooni ka badan tii hore tusaale ahaan waxaa warbixinno cadcad oo nambaris iyo wax walba leh laga soo gudbiyey in hay-adaha amniga ayagoo iskaashanaya ay howl aad iyo aad u ballaaran aad iyo aadna runtii nabadgelyada wax oga tartay ee isbuucii lasoo dhaafay ay qabteen tusaale ahaan waxay burburiyeen gacantana ku soo dhigeen toddoba iyo labaad toddoba iyo toban unug oo ka mid ah unugyada kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab ee magaalada muqdisho ka howlgala kana wada nabadgelyo xumida iyo fadqadlaha ay ku dhibayaan shacabka iyo dadka soomaaliyeed toddoba iyo tobankaas unug ee lasoo qabtay oo kuwa qaarna ilaa kow iyo toban qof unugii uu gaarayey kuwa qaarna ilaa saddex qof inta u dhexaysa saddex qof ilaa kow iyo toban qof ahaa dhammaantoodna ahaa kuwa ku howlanaa falal ay ku fashilinayaan ku mujaxaabinayaan xaaladaha amni kuna dhibayaan bulshada howlgalka ay sameeyeen ciidamada amniga ayaa wasiirka arrimaha gudaha cabdikariim guuleed waxa uu sheegay inay qayb ka qaateen dadweynaha oo intooda badani soo tabinaya xogaha qarsoon ee unugyo la sheegay in saldhigyo ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo raggii ka tirsanaana ay sheegeen in gacanta lagu dhigay qaarkood waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay kooxahaas iyo unugyadaasi in gacanta lagu soo dhigo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo in aad intay qayb ka geysatay dareentayna in nabadoodu ay ku jirto in la iska qabto fidnawadayaalka in nabaddoodu ay ku jirto in ciidamada ammaanka la gaarsiiyo xogta dhabta ah ee maaragtay kooxahaasi waxqaswadayaalka ah iyo dhibka wada aad iyo aadan dadkaas ugu mahad celinayna waxaan dhammaan dadka oo dhanna ku boorinaynaa inay qayb ka qaataan amniga maxaa yeeley amniga hay-adaha amniga oo keliya mas-uul karaan amnigu waa inuu qof kasta oo muwaadin ah uu aaminaa inuu asaga waajib saaran inay tahay inuu amniga qaybtiisa ka qaato maxaa yeelay nimankaa fidna wadayaalka ah haddii ay maaragtay dhib geystaan qof kasta dhibkaasi qaybtiisa ayay kasoo gaaraysaa degmooyinka howlgalka uu ka dhacay ayaa waxaa wasiirku uu ku sheegay in ku dhowaad ay yihiin toban ka mida lix iyo tobanka degmo ee magaalada waxaana la sheegay in hay-adaha amnigu ay sii wadi doonaan howlgalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab tan iyo bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa laga dareemay magaalada muqdisho falal amniga wax u dhimaya waxaana xusid mudnayd inay dhaceen qaraxyo waxyeelo lahaa oo ay ugu dambeeyeen kuwii ka dhacay dabayaaqadii bishii rabadaan eena dhaaftay maalmo un ka hor gudaha magaalada meelo badan oo ka mid a xilli habeena weerarkii lagu qaaday xarunta qaramada midoobe ee u n d b oo ay shaqaale ajaaniba ku dhinteen bishii juun iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo loo geystay xubno isugu jira guddoomiyaal iyo ku-xigeenno ka mid ahaa maamulka gobolka banaadir iyo taliyaasha ciidamada isla bisha rabadaan maalmihii ugu dambeeyey dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa waxay u arkaan in tani ay ahayd habacsanaan dhinaca amniga ah haddiise lagu guulaysto in wax laga qabto ay muhiim u noqonayso nolosha iyo horumarka kumanaanka dadka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho oo u muuqata inay kasoo kabanaysay dagaaladii ragaadka geliyay horumarka bulshada labaatankii sane ugu dambeysay muqdisho ayaa amnigeeda waxa uu muhiim u yahay ammaanka guud ee gobolada dalka gaar ahaana kuwa koonfureed oo inta badan ay saameyn ku yeelato ammaandarrada magaalada oo sii baahda warbixintaasna waxaa magaaladan washington inoogu diyaarisay waryaheena saare cabdi axmed